أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo aqalka sare ee dowladda saliibyadda maraykanka ayaa soo bandhigay xeer lagu xanibayo maalgelinta askarta kufaarta afrikaanta ah iyo maleeshiyaadka ridada danab xukuumadda ridada qatar ayaa ka cagajidaysa inay qabato shir dhaqaale loogu raadinayo ciidamada saliibiyiinta afrikaanta ee dullaanka ku jooga dalka soomaaliya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa wilaayaadka bokool hiiraan iyo baay
أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan aqalka sare ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa soo bandhigay xeer lagu xanibayo maalgelinta askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka ridada danab warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadaya cali aadan cabdulaahi caliyare waxaa mar kale mugdi sii gelaya dhaqaala la-aantii ku habsatay ciidamada midooda afrika ee duulaanka saliibiga ah kusoo qaaday dalka soomaaliya kadib markii aqalka sare ee baarlamaanka maraykanka uu soo jeediyey hindise lagu xanibayo lacagihii uu maraykanku ku bixin jiray howlgalka eysom iyo weliba calooshood u shaqaystayaasha danab xildhibaano uu horkacayo gudoomiyaha guddiga xiriirka dibadda aqalka sare ee baarlamaanka maraykanka ayaa maalinimadii shalay soo bandhigay hindise lagu xanibayo maalgelintii ay dowladda saliibiyadda maraykanku la barbartaagnaan jirtay calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta iyo weliba maleeshiyaadka ay ku adeegtaan ee danab hindisahan ayaa lagu sheegay in looga gol leeyahay sidii loo ilaalin lahaa lacagaha anshuurbixiyaasha maraykanka islamarkaana loola xisaabtami lahaa waxaa loogu yeero qaramada midoobe iyo midooda afrika ee duulaanka ka wada dalka soomaaliya sida lagu baahiyey mareegta rasmiga ah ee guddiga xiriirka dibadda ee aqalka sare ee baarlamaanka maraykanka senator jim risk oo ah gudoomiyaha guddiga xiriirka dibadda ee sanadka maraykanka ayaa si cad oo aan leexleexad lahayn u sheegay in mar dambe aanay ogolaaneyn inay ku keliyeystaan culeyskii muddada badan saarnaa ee maalgelinta howlgalka midooda afrika ee soomaaliya waxaana uu yidhi qaramada midoobey iyo saaxiibadeena yurub waxay isku dayayaan inay ka dhuntaan waajibaadkooda maaliyadeed ee taageerada midooda afrika ee howlgalka eyusom iyagoo doonaya in loo bedelo xanaan maalgelin cusub oo aan sinayn taasoo culeyska saaraysa maraykanka mana ogolaan karno taasi ayuu yidhi guddoomiyuhu waxa uu intaasi raaciyey in hindisahani yahay mid mamnuucaya in maraykanku bixiyo wax maalgelin ah oo loo marayo hanaanka cusub si looga fogaado ayuu yidhi in maraykanka si joogto ah loogu qasbo inuu maalgeliyo nidaam aan shaqaynayn senator ted cruz oo sidoo kale ka mid ah xildhibaanada hindisahan soo jeediyey ayaa xaqiijiyay in xeerkani uu yahay mid ilaalinaya lacagta anshuurbixiyaasha maraykanka kana hortegaya in lacagahaasi loo adeegsado si aan u adeegayn danaha amniga maraykanka isagoo ku baaqay in sida ugu dhaqsaha badan loo meelmariyo hindisahaasi guddiga aqalka sare ee maraykanka u qaabilsan arrimaha dibadda waxaay bartooda ex ku sheegeen in taageeradii maraykanka uu siin jiray maleeshiyaadka danab uu joojiyey kadib markii kooxda riddadu ay musuq maasuqday raashinkii iyo sahaydii loo waday calooshood u shaqaystayaasha danab waxayna hoosta ka xariiqeen in mar dambe aanay ogolaan doonin in lacagta anshuurbixiyaasha maraykanka lagu sii maalgeliyo musuq maasuq senator rek scott oo isna ka mid ah xubnaha uga cadcad ee hormuudka ka ah xeerkan lagu xanibayo maalgelinta colooshood u shaqaystayaasha eusom ayaa yidhi maraykanku ma ogolaanayo in lacagaha canshuurbixiyaashiisu ay ku baaba'aan gacanta qaramada midoobe iyadoo saaxiibadeennu ay diidan yihiin in aanay bixin waajibaadkooda maaliyadeed sidoo kale xildhibaankani waxa uu ka dhawaajiyey in la masuqmaasugay lacagihii lagu bixin jiray howlgalka midowda afrika ee soomaaliya isagoo xusay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu qayb ka noqdo xildhibaanada soo gudbiyay xeerka lagu soo afjirayo maalgelintaasi qorshahan cusub ee uu soo bandhigay golaha sanadka maraykanka ayaa xididada u siibaya dhaqaale la-aantii ay horeyba ula tiicayeen isbahaysiga kufaarta afrikanta eusom waxaana uu kusoo aadayay xili calooshood u shaqaystayaasha iyo dabadhilafyadoodu ay bilaabeen inay ka insaxaabaan furimaha dagaalka mujaahidiintuna dardar xoogan geliyeen howlgalladooda raayada tawxiidkana ay ka taageen dhul aad u ballaaran oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya aad baad u mahadsantaha caliyare xukuumadda riddada qatar ayaa ka cagajidaysa inay qabato shir dhaqaale loogu raadinayo ciidamada saliibiyiinta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi ururgaaneedka midooda afrika ee ciidamadiisa duulaanka saliibiga ah ku joogaan dalka soomaaliya ayaa weli wajahaya hubanti-la-aan dhanka maaliyadda ah arrinkaas oo ay walaac ka muujinayaan kufriga caalamiga ah dowladda dabadhilafka ee qatar oo belihii lasoo dhaafay xusulduub ugu jirtay sidii xal loogu heli lahaa asmada maaliyadeed ee ku dul hoganaysa isbahaysiga eyusom ayaa markan muujinaysa rajo xumo weyn oo ku aadan inuu burburo taxaalufkan saliibiga ah ee dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay ay meel mariyeen xubnaha waxaa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobay magaalada duxa ee caasimadda dalka qatar waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo maxamuud cali yuusuf oo ah gudoomiyaha urur gaaleedka midooda afrika wuxuuna ururkan si rasmiga uga codsaday xukuumadda qatar inay qabato shir lacago loogu ururinayo isbahaysiga iyusom maxamed bin cabdiraxmaan alatani oo ah ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda ridada dooxa ayaa u sheegay saraakiisha afrikaanta ah inay ka walaacsan yihiin natiijada shirka lacagaha loogu ururinayo ururka iyusom ilwareedyo diblomaasiyadeed ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in qatar ay ka cagajiidayso martigelinta shirkan sababo la xiriira iyadoo ka cabsi qabta in waxa loogu yeero deeqbixiyaasha ay iyadu dusha ka saaraan qarashaadka boqolaalka milyan ah ee ku baxaya kufaarta afrikaanta sidaa daraaddeedna ay dooxa meermeerinayso qabashada shirkan bishii lasoo dhaafay ee mey ayaa la filayay in shirkan lagu qabto dalka qatar balse madaxda wadamadaas ayaa ka gaabsaday inay casuumaad u diraan madaxda iyo ururada ka qaybgalaya aad baad u mahadsantahay abusheyba howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaaris ah ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa xaray qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa gudaha degmada qoryooley waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay labo askari oo murtadiin ah dhanka kale gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen kolonyo isugu jirta askarta saliibiyiinta kenya iyo maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasi oo dhaqdhaqaaqyo ka waday agagaarka ah deegaanka weelmareer ee hoostaga ah degmada faafi ee gobolka gaarisa ah ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa garneelada garbaha laga rido la helay gaari taaw ah oo qayb ka ahaa kolonyada waxaana sidoo kale bakti iyo dhaawac noqday tiro askar kenyaati ah diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa wilaayaadka bakool hiiraan iyo baay aan ku horumarno dhanka wilaayada bakool waxaa warbixin ku saabsan warkaasi inoo haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan diyaargarow iyo mashquul xooggan ayaa laga dareemayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool taasoo ku aadan soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxa almubaarak bulshada muslimiinta ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa bilaabay soo dhoweynta munaasabadda ciidda iyadoona ay muuqanayaan dhammaan astaan kasta oo lagu muujinaya soo dhoweynta munaasabadda ciidda goobaha ganacsiga ayaa si weyn looga dareemayaa mashquul xaddhaafa waxaa sidoo kale xusid mudan in suuqyada lagu iibiyo xoolaha noocyadooda kala duwan si gaara ariga mashquul saa'ida laga dareemaya tan iyo inta ay bilatay bishan barakaysan ee dulxija aan ku horumarna degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool suuqa xoolaha ee degmada tiyeglow si gaar ah suuqa lagu iibiya ariga mashquulka ayaa ahaa mid saa'id ah waxaana ay ahaayeen dadka kuwa xoolaha kala gadanayay weliba si xaddaafa idaacadda islaamiga andalus waxaa u suura gashay inay booqatay suuqa xoolaha ee degmada tiyeglow waxaana la kulanay qaar ka mida ganacsatada oo faahfaahin ka bixiya mashquulka suuqa iyo xoolaha sida loo kala iibsanaya magagaymay waa la ereysha kunawsangeedila ere in sha allahu tacaala haddii ilaahay may rognaa suugda xoolaa waa roogna suugda xoolaa may eed wakhtiyaalkan lamaadan beri shalay ishan ma garad jamaadii dhatanba iidda odlaxyada maylka maybu ah oo hoola gadada hayaan maasha allah haddii ilaahay er lamaadan maalamood iyo jamaadi haddaa hamoodaan ii dhatanba odlaxyadii iyo iiddi iyo walaagya marka mayba diyaargarownan isku weelahaya sida irinka oo tegaday lama tegedka eh intiiba tabargalli oo ma aragtaa xubunba nkugohnayna dhegda hooba tariiganta walba ma ee waa la eri bismillahi raxmaan raxiim mayba ku mid annaha ganacsatadii degmada tiyaglow yaa ku mid anna isbuucyahan hadda ha dhaafni masisi bilan dhala tiiba mayba muuqday saranka howlaa ma ardi qiimaha eed ma ardi qiimihii lakagada jari maasha allaahu dadka muslimiinta eena mayba waaha may ku muuqdeehe si awalbalka kasaaya shacairta islaamka diyaargarow oo an diyaargaroohayaan ciidda ma ardi an diyaargaroohayaan yo muuqata ma ardi ilaa iyo dadkii awal howla gada jari si sida jabaarmeen ilaahay fadlishay intaasna mayba kumada taaha shaacirta islaamka inii la muujiyo oo lan walba oo ma arday muslim eh inii geeka oo ma ardi si in diyaar garoo howlagaas uldixyada angadadu mayba shara gaadoohayna irinkia gaadoohayna irinkiina geeka dadkii oo muslimiin tahay yo oo noolayaan shaacirta islaamka irinkii geeka boolkii boqol eeda mayba qaali naqdi hirinka meeba hadan eedlan kasta meeba qobsadohaya hirinka oo waweyn yaa qobsadohayaan hirinkaasna beesis meeba shargaadohayna meeba eetaa milyaan iyoonay siyeed boqol laba milyaan laba milyaan shan boqol geeka daraade iyo meeba iidi lakufaa'idoysaa meeba udhaxyada lakufaa'idoysaa magaalooyinka sida aadka ah looga dareemaya mashquulka waxaa ka mid a buurdhuxun leh oo iyana si aad ah looga dareemaya soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxal mubaarak dhammaan goobaha ganacsiga ee magaalada buurdhuxun leh ayaa lasoo buuxdhaafiyey si gaar ah goobaha lagu iibiya waxyaabaha carruurta ay ku ciyaaraan qaar ka mida ganacsatada keena agabyada kala duwan ee carruurta ay ku ciyaarta xiliyada ciidda ayaa iyagana la hadlay andalus
bismillaahi raxmaan raxiim mayba dheeray salaada dheere boordhohonli rooga ganacsatadii qalabka iyo halka sheenasya kumad aha saadiib aragaayta waniiniyaytii bastoolooyinka iyo marwaxadooyinka kaarooyinka qalabka iyo halka dhiigka diyaar garoobahay ciidul adaha almubaarak elan diyaar garoobahay mayba waa qalabkiya safayre langadahay adiib aragaayt maasha allah se toos ee lan adeegadahay ciidan iid ilaahay ilay kasukorow bismillaah alxamdulilaah maybwaa ganacsatada reer buurandla iyo kumadaha alaabiideed iyo balsaaseega gadaan ciidan ciidul allah almubaarak hay-addeeda laandhawayahay si magaaladan shaal socoto maaragtay ciidooyinka hor ciidan ku duwanta waxaa ka dhawaada magaalada buurdhaxunle ciidan eedeeda laandhawayahay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa si weynna looga dareemayaa soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxal mubaarak waxaana la qurxiyey dhammaan magaalooyinkaas fiyaalooyinka goobaha ganacsiga waxaana meel weliba lagu dhejiyey raayada tawxiidka oo isugu jirta caddaan iyo madow iyo bowrar ka turjumaya munaasabadda ciidul adxal mubaarak oo ay naga xigtay insha allah maalmo kooban oo keliya mahadsanid abu xasaan markan iyo wilaayada hiiraan casaam carafaad ayaa inoo eegayaa warkaasi
sawaxanka aad maqlaysaan waa mashquulka ka jira suuqa degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan mashquulkaas oo ah diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa oo maalmo ka hor ay ka harsan tahay suuqa iyo guud ahaan degmada boqa qable ayaa si weyn looga dareemaya diyaargarowga munaasabadda ciidda waxayna bulshada iibsanayaan waxyaabaha ciidda loogu talagalay sida dharka macmacaanada iyo xoolaha udixiyada maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ayaa isagana wada diyaargarowga munaasabadda ciidda carafo iyo sidoo kale fantasiyaasha loogu talagalay maalmaha ciidda qaar ka mid a ganacsatada degmada boqa qable oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa sharxaya diyaargarowga ciidul adxa iyo degmada buqa qable magacay maxamed cabdiraxmaan cumar waxaan joognaa degmada buqa qable loo yaqaano baladuraxma maasha allah ciidda waxaa loogu diyaargaroobaysay maasha allah waxay kusoo aadi waqti munaasab ah barwaaqo ah roob da-ay maxay ahayd ganacsiga aad u wanaagsan yahay beerihi wanaagsan yihiin xoolihi wanaagsan yihiin ilaahay nicmada meel walba uu nooga keenay amni ah maasha allah tabaaraka allah waxaa la iibsanayaa dharka cimaamadaha macwiisyaha kabaha saacadaha mobaylada dharka ciyaalka ciidda xijaabada haweenka kulli dhammaan waxaa inta lagu ciido dadku ciidaan dhammaan maya maya qaali maaha maasha allah waa qiimaha waa degan yahay qof walbaa gadan kara nin tabar yar iyo nin tabar leh intaba way gadan karaan degmada aan rabno waa degmada bu'a qable gobolka hiiraan aad iyo aad bay u fiican tahay waa ujeedaan dhahala ku arki kartaan waxaa ka mid ah sida shaararka sida saraawiisha macawiisaha kabaha waxaas dhammaa lagu gadaa carwada waad arkaysaa waa kaas wax badan bay kaga duwan tahay ay kaga duwan tahay amni iyo istiqraar ilaahay na siiyey waa iyadoo waddanka barwaaqo uu yahay ammaan badan ilaahay na siiyey xargaankan oo hadda joogno magaciisa waa bilaal taylor waxaa ku yaala degmada bug agable mashquulkiisa zaa'id waa iidaan iiddii hore way ka duwan tahay iidaana badan maasha allah wax badan ayaa qabanay aday hoogayar waa iskarariis waay marka si siba si u kala wiyina loo loogu talaa degmada aan joogno waxaa waaye degmada buqa qabla ilaaha ku mahadsan amnigaan ku jirnaa barwaaqaan ku jirnaa ilaahay noo saa'iidiye maasha allah si ujeediina bulshada waa ujeedaa wax walba waa loo diyaargarahooba waa loo diyaargarahooya warkayn waa kana oo wax noo dhim haba yaraata ma jirta ciiday ka dhiman tahay muddo laba maalmood iyo saddex maalmood noocyaas ay ka dhiman tahay aad aan u diyaargaroobohaynaa ciidii hore waxay ka duwan tahay dadka bulshadu waa arkaysaa ummaddu waa sii badatay amnigaa batay waa arkaysaa wax badan ay ka duwan tahay maasha allah waa ujeedaa wixii shoobashooban la iibsada hooya kabaha la iibsada hooya maxaa tahay dharka kale nuuc waa kana waa ujeedaa wax meeshaan la iibsanayni ma lahabo sidoo kale diyaargarowga munaasabadda ciidda carafa waxaa si aada looga dareemayaa degmooyinka deegaanada kale ee wilaayadda hiiraan kuwaasi uu ka jira mashquul ku aadan munaasabadda ciidul adxaa aad baad u mahadsantahay casaam ugu dambeyntii wilaayada baay iyo warbixin ku saabsan diyaargarowga ciida waa kan bashiir muxiidiin abu ayman ciidul adxal mubaarak waa mid ka mid ah madaahirta farxadeed ee uu allah ku manaystay ummadda muslimka ah waa maalmo damaashaad lana muujiyo shacaa'irta islaamka iyo haybada ay leedahay ummaddani iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay munaasabadaasi weyn waxaa bulshada wilaayada islaamigaha ee baay ay ku jiraan diyaargarow heer sare ah iyadoona saacadihii lasoo dhaafay isbeddel dhan kasta ah laga dareemayo degmooyinka wilaayadan halkani waa degmada buulafulla ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxay ku jirtaa magaaladu maalmo ka duwan kuwii ka horreeyey ee soo maray waa maalmo ay bulshada reer buulafula iyo wilaayadooda isku diyaarinayaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen munaasabadda maalmaha ciidda marka aad socdaal ku soo dhex marto gudaha magaalada waxaad durba taabanaysaa isbeddel la soo kordhiyey waxaana goob kasta kaaga soo ifbaxaya quruxda raayaadka tawxiidka iyo bilicsamida dhammaan goobaha caamka ah adiga oo sidoo kale ku ilqabowsanaya shicaaraad ku saabsan munaasabadda ciidda iyo soo dhowayntooda goobaha ganacsiga waa kuwa aad u mashquul badan waxaana socda olole nadaafadeed oo magaalada lagu qurxinayo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada buulafulay ayaa la hadlay andalus iyagoo ka warramay qaabka uu u socdo diyaargarowga munaasabadda ciidul adxaa waxaan ka hadlayaa diyaargarowga iidda ayadoo suuqa si fiican loo hagaajiye nalalkeeda wadooyinkeeda shareeciyadeeda waan ku faraxsanahay maasha allah boqolkiiba boqol iid wanaagsan waa soo dhaweynaa iidda farqi weyna u dhexeey maasha allah buulafulay ma iiddan iid latoy maba soo marinbo waa ku faraxsanahay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay anoo ah maamada magaalada marka dadka shahuuras iyoona iidan iyoona diyaargarowgeeda iyoona wax hadda oo maanaha meeshan ka dhayan wax weligeed sida ma loo suubaymaayo saa dhawow bashiir aadaa loo diyaargaroow anaa ku nool magaalada buulafulay oo ciid ciidal axda aan soo dhowaynayno oo magaaladeenna si aad iyo aad iyo aad u weyn ay u dhisman tahay isbeddelka magaalada waxba wax weyn ay isbeddeshay marxaladda maanta aan taaganahay marxaladdii horfarqiga u dhexeey ciidan u diyaargarowna ciidul adxaa waxaan joognaa meesha oo aargada magaalada buulufalaay maasha allah wax u diyaargarooweynaa ciidda aarafo marka haddii ilaah laga helo saan oo kale hadda ka hor mana soo marin insha allah maalinba maalintii ka dambaysa annaga waxaan samayn rabnaa horumar maantana waa u jeediin magaalada say haddii oo la fiiriya waxaa loo maleeyaa maasha allah intaa la joogaa laakiin caalamul islaami haddii oo la fiiriyey meesha ugu fiican amay tahay ambuulafulay niyaddeena ku jirta hadda waxaa noo muuqda aargadii oo dhextaalka ahayd maasha allah sharaxaaddeedana koley waa u jeediin waa asaaska ciidda hadda bilowle waayo weli hadda waa noo dhiman tahay inaan dhammaystirno mid ka mid a goobaha aadka ii soo jiitay ee aan lugta soo mariyey waa musallaha weyn ee yarmuug oo si aada loo diyaarinayo wax badanna lagu soo kordhiyey maadaama loo diyaarinayo inuu martigeliyo oo ay ku tukadaan kumanaan ka mid ah muslimiinta ku nool magaalada buulafulay iyo deegaanada hoos yimaada waxaana goobta aan kula kulmay guddiga loo xil saaray qurxinta musallaha oo ku jira shaqooyinkoodii ugu dambeeyey si maalmaha soo socda loogu ogo labada ragcadood ee salaada ciidda looguna soo bandhigo fantasiyo iyo damaashaad kala duwan علي خير ابراهيم عثمان اسديوان قلي اسديوان قلي هاي هاي ديني هاي معاي ساي صدبا لمرويا عشان
waa diyaargarow ballaaran oo ay dhinaca kale samaynayaan guddiyada xaafadaha degmada buulafulay oo sannadkan uu dhex mari doono tartano adag oo xiise badan waxaan ku booqday goob lagu diiwaangelinayay ka qaybgalayaasha fantasiyaha ciidda halkaani waa goobta lagu diiwaan gelinaya tartamayaasha xaafadaha kala duwan ee degmada fulla wilaayada baaya islaamiyadka waxaa muuqata xamaasad waxaa muuqda hilow waxaa muuqda dagaal adag oo xaafadaha u dhexeeya Ha, waxaa la yaaba arkaa dagaal bismilxaafadan xaafadan afar sano ayaa ku guulaysaa ka guula tan oo guulaysane xaafada cali Xaa- dhalinyarada khatar waa wallah maasha allah tan iyo soo ifbixii islaamka waxay dadka muslimiinta ay caan ku ahaayeen inay soo bandhigaan muuqaalo cajiib ah oo ku saabsan cisada islaamka iyo quwada muslimiinta sidaa darteedna waxay ciidan bulshada muslimka ee ku nool wilaayada islaamiga ee bay si gaar ah reer buulufulay ee u soo bandhigayaan ciyaaro cajiib ah idaacadda islaamiga andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladan xilli ay ka qayb qaadanayeen bandhig ballaaran oo lagu soo dhoweynayo munaasabada ciidul adxaa xaafadda magacadi maybalaaree cali diyaar garow oo caadin haynee ka jirn een kolley haddii ilaahay rab afar sanana haddii ilaahay raya ka guulaysati oo hogaankii ahayd hadda hogaanka anii weda ciidu antuur ka guulaysan insha allah haddii ilaahay ana oo ay maxamed mayow nyuuqow ay waxaasu tartamaay oo gudug ana ka ay haafadda cumar rita geel oo raran oo wax kasta ee laga fankiisi iyo wax kasta ninkii keenan aani markasta ragar ku dulbooday haddana haddaa laska rabaa rag ciid korkaa ku jirta madhia haddaa laska rabaa ninka fanugunug leh bannaankii waxaan iska rabnaa ee الميدان يا حميدان الميدان يا حميدان سند كان على سجوقة هيا هيا حفداوي anagoo ah maagii sheekh cali cabdulaahi ibraahim oo gudubka ay xaafadda abuubakar meesha hadda oo hadduna dhoognaad arishaysiin afartan qof ay iga diyaarsan oo inay xaafada aan ka shiidaan uu tala kale ciyaaro kala duwan oo mutanaawic ay kala wadadiin anna magacay ku bilaabo ali maxamed cabdiraxmaan oo ka maga dheer alwaajid xaafadda cusmaan bin cafaanu ku socda xaafadda xishoodka yaa xaafadda xishoodka waay buulo furlaay maybwa duufaanta furlaay waay khaasatan marka insha allahu tacaala xaafadda cumar hata bootay ahaytan ti ku hormaro insha allahu raja والله مثلا حماسة يا هذا الكيبوتة وهاي لكن وحال هذا الفعل أبلغ من القول ميدان كي فعل كان سوينا إن شاء الله تعالى سيد لكن إيه مقطع فعل كين يقول كين وإسليه هاي غير فلا واشدنتين sidaas la mid ah degmooyinka ufurow labaatan jirow iyo deegaanada yaaq baraawe bisiqcade iidaale iyo mubaarak waxaa si weyn looga dareemayaa soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxaa mahadsanid abu ayman guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu